بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه قال الراوي راawigii wuxuu yidhi xadiiskii dheer ayaanu ku jirnay faqaala cumar bnu اlkhadaab sayidunaa cumar bnu اlkhadaaba wuxuu yidhi faataytu waxaan u imid nebiyallaahi nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam faqultu markaasaan waxaan yidhi alasta adigu sowma tihid nebiyallaahi nebigii ilaahay xaqan xaalaad tahay adigoo xaq ah qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalama bala rasuulka ilaahay waan ahay faqultu markaasaan waxaan idhi alasnaa annaguna ma nihin miya cala alxaqi wa caduwunaa cadowgeennuna cala albaatil sow baatil cadowgeennu kuma sugna innaguna xaqii kuma taagnin qaala markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi bala waa sidaas innagu xaqaannu ku taagannahay kayrkeennuna waa cadow oo baatilay ku taagan yihiin qultu markaasaan waxaan idhi faliman maxaybaa nucdi aannu u siinaynaa addaniya alkhaslata adaniya xaaladda liidata maxaannu u siinaynaa fii diininaa diinteenna maxaan xaalad liidata ugu qaadanaynaa aan ku siinaynaa idan wakhtigaa haddii xaaladduba ay sidaa tahay oo sayidinaa cumar wuxuu aad uga xanaaqay oo aad uga kululaaday qodobkii ahaa qofka muslimka ah waa in la dib loogu celiyo hadduu gaalada uu ka soo fakado oo gaalada uu ka soo baxsado waxaa waajiba in dib loogu celiyo kufaartii iyo mushrikiintii ciqaabaysay wuxuu weliba sayidinaa cumar uula yaabay yacni abujandal wa huwa yarsufu fii quyuudihi isagoo xarkihiisii ku boodboodaya dib loogu celiyey gaaladii taasuu marka sayidinaa cumar su'aalo badan uu nabiga ka weydiiyey sala allahu calayhi wasalam qaala markaasuu nabigu u jawaabay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innii anigu rasuulullaahi rasuulka ilaahi waan ahay walasta aniguna ma ihi acsiihi mid ilaahay ku caasinaya ma ihi wa huwa ilaahayna naasiri ilaahay isagaa ii hiilin doona qultu markaasaan waxaan idhi awalaysa sha'nigu ma aha miya kunta inaad ahay tuxadidunaa inaad noo sheegi jirtay anna annagu sana'ti lbeyta beytka ilaahay inaan tegi doonno fa naduufu bihi beytka ilaahay oo kacbada inaan dawaafi doonno sow hadda ka hor nooma sheegin nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam qaala markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi bala waan idiin sheegay fa akhbartuka laakiin ma waxaan kuu sheegay anna annagu naatiihi beytka ilaahay inaan u tegayno alcaama sanadkan inaan sanadkan aanu dawaafayno ma haddaan dawaafaynaa siyaas miyaan ku yidhi cumarow qaala markaasuu sayidinaa cumar wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa maya sanadkan nooma aadan sheegin qaala markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fa innaka adiga cumarow aatiihi beytka ilaahay waa tegi doontaa wa mudawifun bihi beytka ilaahayna waa dawaafi doontaa qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidunaa cumar faataytu haddana waxaan u tegay abaabakrin faqultu waxaan yidhi yaa abaabakrin alaysa haada kani ma aha miya nebiyallaahi nabiga ilaahay xaqan xaaluu yahay isagoo xaqa qaala wuxuu yidhi abubakar bala qultu waxaan yidhi alasnaa cala alxaqi wa caduwuna cala albaatil sow annaguna xaq dushiisa ma nihin cadowgeennuna sow baatil dushiisa ma aha qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidina abubakar bala qultu waxaan yidhi falima maxay baa nucdi daniya nucdi alkhaslata adaniya xaalad liidata maxaan u siinaynaa fii diinina diinkeenna dhexdiisa aanu xaalad liidata u siinaynaa idan wakhtigaa qaala markaasuu abubakar wuxuu yidhi ayuha arajulu ninkanow innahu nabigu sala allahu calayhi wasalam rasuulullah waa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam walaysa rasuulkuna ma aha yacsi rabbahu rabbigiis mid ku caasiyana ma aha wa huwa rabbina naasiruhu rasuulka isagaa u hilin doona fastamsik qabso bikarzihi nebiga sala allahu calayhi wasalam ay biamrihi nabiga amarkiisa qabso karziga asal ahaan wuxuu ahaa meesha suulka la gashado oo xakamaha faraska qofka faraska uu suulka gashanayo halkaasa asal ahaan karzi la dhihi jiray laakiin hadda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa bisha'nihi wa amrihi nabiga amarkiisa ku dheg oo wax shakiya uusan ku gelin fawallaahi ilaah baan ku dhaartaahe innahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama cala alxaqi xaq dushiisa u ahaaday qultu markaasaan waxaan idhi alaysa sha'nigu sow ma aha kaana inuu ahaa jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam yuxadidunaa mid noo sheega anna annagu sana'ti lbeyta beytka inaan tegi doonno wanaduufu bihi beytka ilaahay aan dawaafi doonno qaala abuubakar wuxuu yidhi bala afa akhbaraka ma waxuuse kuu sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam annaka ta'tiihi alcaam in sanadkan aad tegayso beytka ilaahay ma sidaasuu nabigu kuu sheegay sala allahu calayhi wasalam waa dariiqii uu ugu jawaabay nebigu sala allahu calayhi wasalam nafsa dariiquu isaguna ugu jawaabay sayidunaa abubakar qultu markaasaan waxaan idhi laa maya sanadkan nooma sheegin qaala wuxuu yidhi abubakar fa innaka aatiihi beytka ilaahay waa tegi doontaa wa mudawifun bihi beytka ilaahayna waa dawaafi doontaa qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi qaala cumaru sayidunaa cumar wuxuu yidhi facamiltu waan sameeyey lidaalika liajli daalika tawaqufi waalas'ila tawaqufkaa xoogaa aan ka istaagay sha'nigan iyo qodobkan aan ka istaagay iyo su'aalaha faraha badan oo nabiga aan weydiiyey sala allahu calayh wasalam arrimahaa daartood waxaan u sameeyey yidhi acmaalan bimacnaa acmaalan saalixa acmaal wanaagsan kafaaratan can daalika su'aalahaas aan nabiga ku celceliyey anigoo ka kafaaro gudanaya acmaashaa saalixada wuxuu la jeedaa waa cidqu raqaba addoommo fara badanna waan xureeyey sadaqana waa bixiyey salaado badanoo sunnaa waan tukaday waan soomay xoogaa tawaqufka iyo su'aalaha aan nabiga ku celceliyey sala allahu calayh wasalam wa haadaa ta'adubun fii xaqi rasuuli illah sala allahu calayh wasalam sayidina cumar waxa weeye ta'adub uu ka edab qaadanayo xaqa rasuulka sala allahu calayh wasalam wa huwa lam yukhaalif rasuula allahi sala allahu calayh wasalam laakinahu tawaqafa wa sa'ala as'ilatan kasiira nabiga ma khilaafin sala allahu calayh wasalam laakiin xoogaa waa jimbaday nabigana su'aalo badan ayuu weydiiyey sala allahu calayh wasalam fa keyfa man khaalafa rasuula allahi sala allahu calayh wasalam saraaxa qofkii si cad nabiga u khilaafa ka waran sala allahu calayh wasalam sayidina cumar su'aalaha uu ku celceliyey nabiga sala allahu calayh wasalam ayuu wuxuu leeyahay fa camiltu lidaalika acmaalan acmaal fara badan oo kafaara gud ii noqonaysa ayaan sha'nigaa darteed u sameeyey uu leeyahay sayidina cumar waa ta'aduban fii xaqi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qaala raawigu wuxuu yidhi falamaa wakhtigii faraqa markuu nabigu ka faaruq noqday sala allahu calayh wasalama min qadiyati alkitaabi kitaabka qadiyadiisii bimacnaa sha'nigii qoraalkii wey saxiixii saxiixii qoraalkii markuu nabigu ka baxay sala allahu calayh wasalam qaala rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu calayh wasalam liasxaabii asxaabtiisii wuxuu ku yidhi quumuu istaaga oo fanxaruu qof walbaa neef ha gowraco bimacnaa fanxaruu shaatanaa loola jeeda ilaa waxa weeye waa biniyati taxalluloo cumraa u xidhan cumra maadaama ay u xidhan tahay camalka cumrada maadaama lagaa hor istaagay waxaad uga xalaal noqon kartaa neef ari ah inaad gowracdo biniyati taxallulna aad ku gowracdo quumuu istaaga fanxaruu neef ariga qof walba ha gowracuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam uma markaa kabacdina ixliquu tintana iska xiira biniyati taxallul ayuu ula jeedaa nabigu sala allahu calayh wasalam tinta ku xiira qaala raawigii wuxuu yidhi fa wallaahi ilaah baan ku dhaartaahay maa qaama ma istaagin minhum saxaabadii xaggoodii rajulun ninkama istaagin xataa qaala daalika ilaa hadalkaas nabigu sala allahu calayh wasalam uu ka yidhi halaada maraatin saddex gooruu nabigu ku celceliyey sala allahu calayh wasalam quumuu fanxaruu huma xliquu waa la istaagi diiday lianna qof walboo saxaabiya hilow wuxuu u qabaa inuu beytka ilaahay tago cumrana waa u xidhanta cumrana qof walboo saxaabiya waa u xidhan tahayo wuxuu soo niyeystay beytka ilaahay inay tegi doonaan marka waxay rajaynayeen wax waxyiyo bal inay soo degaan oo dhahaya magaalada maka toosba ha loo aado ha loo galo xoogaa waa jimbadeenoo marka ma istaagin saxaabadii falamaa lam yaquu markuusan istaagin minhum saxaabadii xaggoodii axadun qofna markuu ka istaagi waayey dakhala nabigu wuxuu u soo galay sala allahu calayh wasalam calaa ummi salama ummu salama min zawjaati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ayuu nabigu u yimid isagoo arrinkaa kala tashanay fadakara lahaa ummu salama wuxuu u sheegay nabigu sala allahu calayh wasalam maa sha'ni sha'nigaasoo laqiya uu kala kulmay min annaas waxa dadka uu kala kulmay oo dadkii saddex goor intaan hadalkii ku celceliyey ayay istaagi waayeen uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam faqaalat ummu salama ummu salama markaa waxay tidhi yaa nabiyallaahi nabiga ilaahayo wa tuxibu ma jeceshahay daalika daalika bimacnaa alimtihaal amarkaagii in la qaato ma jeceshahay ukhruj orodoo adigu bax uma markaa kabacdi laa tukallim axadan qofna ha la hadlin qofkaasoo minhum saxaabada ka mida kelimatan hal kelimaha kula hadlin adigu oradoo istaag xataa tanxara budnaka ilaa neefafkaaga geela ilaa aad ka gowracdo orodoo adigu istaag wa tadcuwa markaa aad yacni uga yeerto xaaliqaka qofkii tinta kuu xiiraayana u yeer oo fa yaxliqaka xaaliqu uu kuu xiiro ficil ahaan adiga waxaad saxaabada amrayso bal horta ficil ahaan adigu u samee ilaa asxaabtu markay ku arkaan adigoo ficil wixii u samaynaya bis waxay ka quusanayaan inaan beytka ilaahay loo socan way quusanayaan waxayna ku dadaalayaan inay adiga kugu daydaan oo awaamirtaada si toosa ay u qaataan fayaxliqaka markaa xaaliqu uu kuu xiiro fakharaja wuu baxay nebigu sala allahu calayh wasalama falam yukallim axadan qofna lama hadlin nebigu sala allahu calayh wasalam axadkaasoo minhum saxaabadiisa ka mida xataa facala daalika almadkuur arrinkaa la soo sheegay ilaa nebigu uu ka sameeyey sala allahu calayh wasalam naxara nebigu wuxuu gowracay sala allahu calayh wasalama budnahu nafafkiisii geel ahaa oo hadiye ahaan xaramka ugu waday wadacaa nebigu wuxuu yeeray xaaliqahu qofkii tinta u xiirayey faxalaqa xaaliqii hu rasuulku u xiiray sala allahu calayh wasalam falamaa ra'uu markay arkeen saxaabadii daalika sha'na arrinkaa nabigu uu sameeyey sala allahu calayh wasalam qaamuu saxaabadii dhammaantood waa wada istaageen fa naxaruu way gowraceen xoolihii wa jacala bacduhum qaarkoodna wuxuu gudagalayba yaxliqu bacdan qaarka kale inuu u xiiro xataa kaada bacduhum ilaa qaarkood uu ka sigay yaqtulu inuu dilo bacdan qaarka kale kaman ay isdixaaman cidhiiri ay isku dilaan marka waa min xikmati ummi salama waa xikmaddii ummu salama nabiga ay kula talisay sala allahu calayh wasalam lianna alficla ablaqu min alqowl ficilka waxaa weeye wuxuu ka xeel dheeraasho badan yahay qowlka markay arkeen ficilkii nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa sii xoogeystay amarkii nabiga amarkii nabigaa qalbigooda ku sii xoogeystay sala allahu calayh wasalama ta'asiyan birasuuli illaah ku dayasho ay nabiga ku dayanayaan sala allahu calayh wasalam ayay waxay sigayeenba inay isku laayaan oo isku dilaan saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam uma markaa kabacdi jaa'ahu waxaa u yimid nabiga sala allahu calayh wasalama niswatun haween haweenkaasoo mu'minaatun ee mu'minaada fa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey tacaala kurahaaye yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahiy rusushiisa rumeeyeenow idaa wakhtigii jaa'akum almu'minaatu haweenka mu'minaadka markay idin yimaadaan oo bimacnaa xagga gaalada min alkufaariyaa loola jeeda xagga gaalada markay ka yimaadaan mu'minaadkii xoogga lagu haystay wey xagga gaalada hadday ka yimaadaan muhaajiraatin xaalayhin iyagoo ka soo haajiray gaaladii famtaxinuuhunna imtixaan ka qaada in ilaahay dartii ay u soo hijroodeen allahu aclamu biiimaanihinna fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna sababta aan dib loogu celinayna oo gaaladii ay ka yimaadeen iyo xaasaskoodii aan dib loogu celinayn ilaahay wuu sheego wuxuu yidhi laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna xalaal iskuma aha oo halkaa ilaahay wuxuu ku xarimay yacni qof muslim ah inuu qabo qof gaala inuu qabo ayuu ilaahay xarimay xataa balaga xataa balaga qowlullah ilaa qowlka ilaahay uu ka gaaray walaa tumsikuu bicisami alkawaafiri walaa tumsikuu ha haysanina bicisami alkawaafir waa jamcu cismatin cismatina waxaa lagu jamciyey cisam waalmuraadu alankixa nikaaxyaalkaa loola jeeda walaa tumsikuu ha haysanina bicisami alkawaafiri waa jamcu kaafiratin gabdhihii gaalada ahaa nikaaxyaalkoodii ewel waa laysqabi jiray qof muslima gabar gaalo ah ayaa qabi jiray oo nikaaxsan jiray aayaddana ilaahay uu ku xarimay subxaanahu wa tacaala walaa tumsikuu ha haysanina bicisami alkawaafiri gabdhaha gaalada nikaaxyaalkooda ha sii haysanin uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala fadallaqa markaa wuxuu furay cumaru sayidunaa cumar wuxuu firay yowma-idin maalinta imra'atayni laba xaasoo gaalo ah oo uu qabi jiray sayidunaa cumar bisababi haadihi alaaya aayaddan soo degtay sababteed ayuu ku furay sayidunaa cumar kaanataa labadaa islaam oo kaanataa ahaadeen lahu sayidunaa cumar u ahaadeenoo fi shirki fii cahdi shirki xilligii gaalnimada uu qabi jiray ayuu markaa iska furay fatasawaja wuxuu guursaday fatasawaja waxaa guursaday ixdaahumaa ixda almar'atayn labadii gabdhood middood waxaa guursaday mucaawiyatu bni abi sufyaan xilligaasna gaal uu ahaa mucaawiyatu bni abi sufyaan kabacdi uu soo islaamo waa min muslimati alfatxi fatxiga dadkii ku soo islaamuu ka mid ahaa mucaawiyatu bni abi sufyaan walukhraa gabadhii kaleu furay sayidinaa cumarna waxaa guursaday oo gaalada ahayd safwaanu bnu umaya wa huwa xiinaidin kaafiran xilligaasna gaal uu ahaa isaguna muslimatulfatxi uu galay waa dadkii fatxi isaguna ku soo islaamay safwaanu bnu umaya uma markaa kabacdi rajaca anabiyu nabigu wuxuu dib ugu laabtay sala allahu calayh wasalama ila almadiina magaaladii madiinuu dib ugu laabtay fa jaa'ahu waxaa u yimid nabiga sala allahu calayh wasalama abuu basiirin rajulun huwa isagu abuu basiir rajulun waa nin ninkaasoo min qurayshin ee heer quraysh ka mida walxaal uu yimid huwa ninkaasi muslimun isagoo muslim oo gaaladii ka soo cararay ayuu yimid fa arsaluu gaaladii way soo direen fii dalabihi ninkaa raadintiisii rajulayni laba ninay yidhaaheen haddii qodobkii muslimiintu ay ku dhaqmayaan qodobkii heshiiska dib hana la kugu soo celiyay yidhaaheen ninkaa naga soo fakaday ee muslimka ah fa qaaluu markaasay waxay yidhaaheen gaaladii alcahda aladii jacalta lana nuriiddu waxaanu doonaynaa alcahda ballankii alladii ballankaasoo jacalta aada noo yeeshay nebiyullahi moxamed sala allahu calayh wasalam lana annaga aada noo yeeshood nagula ballantay ballankii noo oofiyo ninkaan aan rabnaa inaad noo soo gacan geliso fa dafaca nebigu sala allahu calayh wasalam hu ninkii abuubasiir ila rajulayni labadii nin oo gaalada u soo dirsatay ayuu nabigu u dhiibay sala allahu calayh wasalam fa kharajaa labadii nin oo gaalada ahaa bihi ninkii abuubasiir oo muslimkaa waa la bixeen xataa balaqaa ilaa ay gaareen dalxulayfa waa miiqaatu ahlilmadiina miiqaatkii ahlulmadiina halkaasay gaarsiiyeen fa nasaluu markaasay way degeen jamaacadii iswedatay waa abuubasiir iyo labadii nin kulligood saddexdoodii meelay degeen yaakuluuna xaalay iska cunayaan min tamrin timir ay cunayaan timirtaasoo lahum ayaga u sugnaada oo timir ay u soo qaateen timirtaasay cunayeen fa qaala abuu basiirin abuu basiira markaa wuxuu ku yidhi liaxadi rajulayn labadii nin oo gaalada ahaa mid ka mid a ayuu wuxuu ku yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartaa innii anigu la araa sayfaka seeftaada waa arki haada oo kan ah yaa fulaanu hebelow jayidan xaaluu qurux badan yahu wanaagsan yahay seeftaadu qurux badana seeftaada hal mar baad ii dhiibtid fastalla markaas waxaa siibay hu seefkii alaakharu ninkii kale waa siiba oo gashuu kala baxay markaasuu yidhi waa tanaa seefteedu way qurxoon tahay fiiri fa qaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabiga abubasiir ajal waa sax waa qurxoon tahay wallaahi innahu la jayid waa seef aad u wanaagsan oo qurux badan uu yidhi laqad jarabtu bihi fastallahu waxaa siibtay seefkii alaakharu midkii kale fa qaala aakharkii fa qaala aakharkii ninkii gaalka ay seefta siibtay wuxuu yidhi ajal haah wallahi innahu la jayid wuu wanaagsan yahay laqad jarabtu bihi bi hada sayfi seefkan anigu waa jarribay oo dagaallo badanaan ku galay uma jarabtu bihi seefka haddana mar kalean haddana jarribay uma jarabtu mar kalean haddana jarribay oo dagaallo fara badanaan ku galo waa seef aad u fiican fa qaala abuu basiirin abuu basiira markaa wuxuu yidhi arinii bal itus andur ilayhi aan fiiriye bal idib anigana aan fiiriye bal seefta fa amkana ninkii gaalkaahi hu abuu basiir ayuu minhu min asayfi seefkiiyuu makaniyey seefkiiyuu u dhiibay fadaraba markaasuu saxaabigii hu gaalkii ayuu garaacay oo seeftii uu ku dhuftay xataa barada ilaa gaalkii uu ka qaboobay ka qaboobay waxaa loola jeedaa bimacnaa maata lianna almeyid yabrud qofku hadduu dhinto qabowuu noqdaa jirkiisa waa qaboobaa marka waa kinaayatun cani ilmowt waxaa looga kinaayoonaa geeridii xataa barada ilaa uu ka dhintay gaalkii waa dhintay wa fara alaaakharu gaalkii kalena waa cararay ilaa ninka abubasiir ciilahayo isagoo muslima oo muhaajira oo ilaahay dartii u soo hijroobay ayaa la rabaa gaaladii in dib loogu celiyo gaaladiina wuxuu ogyahay haddii dib loogu celiyo cuquubadii inay sii siyaadinayaan cuquubadii waa siyaadinayan maxaad nooga fakatay leeyihiin marka ciilkaa darteed ninkii gaalkaa saasuu ku dilay xiiladaasuu ku dilay abubasiir wa fara alaakharu gaalkii kalena waa cararay xataa ata almadiina ilaa magaaladii madiina uu ka tegey gaalkii kale magaaladii madiinau dib ugu soo laabtay fa dakhala almasjida masaajidkii nabigu soo galay sala allahu alayh wasalam gaalkii yacdu xaalu ordayo faqaala rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam xiina waqtigii ra'aahu gaalkan uu arkay wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam laqad ra'aa haada wallahi ninkani wuxuu soo arkay ducran argagax walle kan waxbaa ka soo argagixiyey siduu masaajidka usoo galay wejigiisan ujeedaahe waxbuu arkayuu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam falama اntaha ilى الnabiy nabiga markuu soo gaaray salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi gaalkii qutila waa la dilay wallahi aan ku dhaartaa saaxiibi saaxiibkaygii waa la dilay wa inii lamaqtuul anna waa lay dili rabaahu yidhi anigana haddaa lay raacsiin saaxiibkaygii fajaءa abu basiirin abu basiira markaa yimid faqaala markaasuu wuxuu yidhi abubasiir markuu magaalada madiina ku soo laabtay yaa nebiy llaahi nabiga ilaahay ow qad wallahi aan ku dhaartahay owfa llaahu dimataka ballankaagii ilahay horta adiga waa kaa oofiyey oo xaqaagii waad gudatay nimanka waad ii sallimtay waad ii gacan gelisay marka iddaa magaalada madiina aan iska joogo ballankii adigu waad oofisay qad radatanii waad ii celisay oo ilayhim nimankii gaalada xaggooda waad ii celisay uma anjaaniy allahu minhum ilaah iga badbaadiyey qaala nebiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam weylu ummihi miscara xabin low kaana lahu axad weylu ummihi lahu ninkan waxaa u sugnaaday weylu ummihi hooyadii halaagiisaa u sugnaadee waa kelimo carabtu ay isticmaalaan laakiin aan loola jeedin habaar aan loola jeedin weylu ummihi lahu waxaa u sugnaaday weylu ummihi hooyadii halaageedaa u sugnaaday hooyadii ha halaagsantee miscara xabin yaa miscara xarbin dagaalka midka shidayow dagaalaad shidinayo ood nagu kicine heshiiskan aad rabtaa in la burburiyo oo markaa aan isku dhacno nimankii gaalada ahaa low kaana lahu ninkan abubasiira axadun axad hadduu ahaan lahaa bimacnaa axad musaacidun fii miscari xarbihu axad kula saacida hadday jiri lahaayeen dagaalka horintiisa walla dagaaluu ninkan inagu horin rabaa dabuu shidi rabaa ninkan falamaa samica daalika hadalkaa markuu maqlay saxaabigii carafa saxaabigii wuxuu gartay annahu sha'niye sayaruddu nebigu sala allahu calayh wasalama hu abuu basiir ilayhim gaalada inuu mar kale dib ugu celi doono saasuu fahmay canaanta nabiga uu ka fahmay sala allahu calayh wasalam fakharaja waa baxay saxaabiga waaba iska baxayba intaan niman loo dhiibin asagaaba iska baxay xataa ataa ilaa uu tegey siifa albaxri badda xeebteedu iska fadhiistay meel badda xeebteeda ah halkaasuu berrin ka dhigtay oo iska fadhiistay saxaabigii qaala wuxuu yidhi raawigii wayanfalitu minhum xaggoodii waxaa haddana ka soo fakaday gaaladii abujandal ibnu suhayl waa suhayl ibnu camri ninkii heshiiska mas-uulka ahay oo saxi wiilkiisii ayaa haddana soo fakaday fa laxiqa ninkaa saxaabiga abujandal isaguna wuxuu hareelow ku biiray biabi basiir abubasiir meeshii xeebta uu ka degey halkaasoo isna u fadhiistay fa jacala sha'nigu wuxuu gudagalay laa yakhruju inuusan ka soo bixin min qurayshin quraysh xaggooda rajulun nin kama soo baxo ninkaasoo qad aslama islaamay ilaa haddii nin islaamay uu ka soo fakadaba laxiqa wuxuu haleelayuu ku biirayay biabi basiir nin walba kooxda abi basiir uu ku biiray marka labada nabigina ma aadayaan sala allahu calayh wasalam gaaladii xaggoodana dib uguma laabayaane meeshaan ay isku aruursadeen marka meeshaan ayay isku aruursadeen xataa ijtamacad ilaa ay kulantay minhum muslimiintii ka soo fakatay gaalada xaggoodii cisaabatun koox ilaa ay ka aruureen oo koox badan ay ka noqdeen fa wallahi aan ilaahan ku dhaartaay maa yasmacuuna ma maqlaan kooxda muslimiinta badda xeebteeda isku aruursatay biciirin safarey ma maqlaan awr safareeya ma maqlaan awrtaa safareyda ahoo kharajad soo baxday liqurayshin liajli qurayshin quraysh darteeda u soo baxday ila shaami shaam xaggeedana u soo baxday ilaa hadday awrtaa safareyah oo ganacsiga sida ay arkaan ictaraduu way u soo banbaxaan laha awrtaas ganacsiga ay usoo banbaxaan faqataluuhum raggana way laayaan wa akhaduu amwaalahum xoolahoodana waa qaataan waxoodana waa qanimaystaan wixii meesha marayna waa qaataan haddee nebigana sala allahu alayh wasalam xaqiisii waa gutay nebiguna xaqiisii waa gutay nimankii dib uu u celiyey nebigu sala allahu alayh wasalam fa arsalad qurayshun quraysh markaa waxay u soo dirtay fartiin ila nebiyi nabiga xaggiisa sala allahu alayh wasalam tunaashiduhu xaal nabiga sala allahu alayh wasalam ay weydiisanayso allaha waa mansuumun mansuubun binasci alkhaafid nasculkhaafidaa lagu nasbiyeyo allaha bilaah ilaahay ku weydiisanaysay waraxima qaraabadana ilaahay ku weydiisanaysay nabiga sala allahu alayh wasalam lamaa ilaa arsala inuu soo dirayo nabigu sala allahu alayh wasalam ilaa abi basiir wa jamaacatihi ayaa loola jeedaa abi basiir iyo jamaacadiisa fartiin u far nabiyullahi maxamedu sala allahu alayh wasalam faman ruuxii ruuxaasoo ataahu nabiga u yimaada sala allahu alayh wasalam fa huwa aamin saas u dir qofkii kuu yimaado adiga jamaacadaada ka mid nood magaalada madiina kugu yimaado waa aamin jamaacadana hala baabiyo yidhaaheen badda xeebteeda isku aruursatay dhibay nagu hayaane hala baabiyo qofkii naga soo fakada waa aamin oo kuu yimaada saa iclaamaya dheheen rasuulka ilaahayow fa arsala nebiyu nabigu sala allahu alayh wasalam ilayhim jamaacadiiu markaa fartiin u diray nebigu sala allahu alayh wasalam sidii magaaladii madiine marka ugu soo biireen marka fadxigii iyo nasrigaas ayuu nabigu rajaynayey sala allahu alayh wasalam meeshaa foguu fiirinayey nebigu sala allahu alayh wasalam markuu qaadanayay qodobkan halista ah qodobkan halista markuu nabigu qaadanayay sala allahu alayh wasalam nasrigan oo dhan ayaa ilaahay u furay nebigana sala allahu alayh wasalam facalima maa lam taclamuu fajacala min duuni dalika fatxan qariiban waa ka ilaahay yidhi ilaahay wuxuu ogaaday waxaadnaan ogeyn qodobadan marka ilaahay ogolaanayo nabiga uu u waxyoonayay sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu ogaa waxaadnaan adinku ogeynoo fajacala min duuni dalika fatxan qariiban kanaaba fadxigii noqdayba fadxigii kanaa noqdaybu faarsala nebiyu nabigu waa u diray sala allahu alayh wasalam ilayhim abi basiir iyo jamaacadiisii fartiin u diro soo gala u yidhi magaalada madiina soo gala faanzala allahu tacaala ilaahay marka aayaddan uu soo dejiyey wa huwa ilaahay alladii allihii woy kafa reebay aydiyahum gaalada gacmahoodii cankum xaggiinni ka reebay waydiyakum idinkoo muslimiina gacmihiinnina ka celiyey canhum gaalada xaggoodii ka celiyey idin kala badbaadiyey oo dagaalba uusan dhicin bibadni makata fii badni maka maka caloosheed bimacnaa alqitaala dagaalkiiyu ilaahay reebayo bibadni makata fii badni maka maka caloosheeda in lagu dagaalamo oo dagaal weyn meeshii uu ka qarxo ilaahayaa dagaalkii badbaadiyey min bacdi an adfarakum ilaahay markuu idin guuleeyey ka bacdi ayuu ilaahay idinkala celiyey calayhim gaaladii dushoodii ilaahay uu idinka guuleeyey waa jamaacadii abubasiir iyo guusha ay gaareen guusha ay gaareen xataa balaqa ilaa xataa balaqa qowluhu tacaala ilaa qowlka ilaahay uu ka gaaray alxamiyata xamiyata aljaahiliya id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliya ilaa laga gaaray wey id waqti xasuusta jacala aladiina kafaruu fii quluubihim gaaladii quluubtoodii ay yeeleen alxamiya santaag waa kibreen kibir iyo santaag ay qalbigooda yeeleen xamiyata aljaahiliya ka xamiyati aljaahiliya jaahiliyadii xilligii diin la'aanta santaaggeedii oo kale ay santaageen gaaladii wa kaanat xamiyatuhum santaagidoodana waxay ahayd gaalada santaagga ulajeeddada laga leeyahay annahum iyagu gaaladu lam yuqiruu ma aysan qirin annahu rasuulku sala allahu alayh wasalam nebiyullaahi inuu nabiga ilaahay yahay xataa waa ka santaageen walam yuqiruu mana aysan qirin xataa bibismi illaahi araxmaani araxiim magaci ilaahayna waa ka kibreen oo waa ka santaageen waxaaluu waxayna kala dhex galeen beynahum muslimiintii dhexdoodii iyo wa bayna albeyt muslimiintii iyo kacbadiina waa isu diideen qaala abu cabdillaahi albukhaari wuxuu yidhi macaratun fatusiibakum minhum macaratun taasuu rabaa inuu fasiro fatusiibakum minhum macaratun muslimiintii haddii dagaal uu dhici lahaa dad badan oo muslimiin ahaa dhici lahayd dagaalka inay ku baaba'aan oo magaalada maka degan ayaa loola jeedaa oo fatusiibakum minhum xaggooda ay idinka asiibi lahayd macaratun alcaru aljarabu waa cadho dagaal haddii magaalada maka xilliga aad ku qaadi lahaydeen oo dagaalka ilaahay uusan badbaadin lahayn cadhaa idinku dhici lahayd yacni ceebaa loola jeedaa cadhada waad ceeboobi lahaydeen oo dad badan oo muslimiin oo mustadcafiin oo meesha lagu haysto ayaa meesha ku halaagsami lahaa oo ku baabi'i lahaaw tazayaluu low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliiman taasuu rabaa inuu fasiro imaamu albukhaari tazayaluuna maxaa loola jeedaa low tazayaluu gaaladu hadday gooni u soocmi lahaayeen in maazuu ayaa loola jeedaa hadday gooni u bixi lahaayeen oo dadka muslimiinta maka aysan ku dhex noolaan lahayn ilaahay waa cadaabi lahaayo waa idinku sallidi lahaaw waxamaytu lqowma wayuqaalu waxaan u soo qadaraynaa wayuqaalu luq ahaanuu rabaa xamiye inuu sheekhu dabakacuu fasiro xamiyadii wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaah xamaytu lqowma manactuhum qoomkii waa difaacay oo waa celiyana waa la yidhah ximaayatan difaacid wa axmaytuna waa la yidhaaho afcalana waa laga dhisaa ficilka afcalana waa laga dhisaaho wa axmaytu lximaa shirmihii ayaan ilaaliyey bowdkii bowdkii iyo derbigii shirmihiina waan ilaalinay waa la yidhah jacaltuhu makaankii waxaan ka yeelay ximan shirmo ayaan ka yeelo ximahaasoo laa yudkhalu aan la geli karin meelaan la geli karinoo qofna aanan u ogolayn waa ka yeelan taasna waa la yidhaah waxaa kaloo la yidhaha ficilka wa axmaytu rajulana waa la yidhaha idaa aqdabtuhu haddaan ka caraysiiyo ixmaa'an aqdabtahu midin qore taada kordhig kuwaasaa saxa aqdabtuhu anigii qore taada waa goday godkaas waa laga fiican yahay aqdabtahu wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaha axmaytu rajula ninkiiaan ka caraysiiyey idaa aqdabtahu ninka haddaad ka caraysiiso ixmaa'an caraysiin lafdiga saasuu luqa ahaan sheekhu noogu fasiray imaamu albukhaari qaala imaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala cuqaylun cuqayl isaguna wuxuu yidhi waa cuqayl bnu khaalid almacruuf bicuqayl raxaal cani zuhriy qaala bimacnaa rawaaw lafdi cana ka dambe wa qaala cuqaylun cuqayl wuxuu ka wariyey cani zuhriyi qaala curwatu curwa wuxuu yidhi faأkhbaratnii caaئiشha umuna caaئiشha waxay ii warantay ana rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu عalيه wasalam kaana rasuulka alle inuu ahaan jiray yamtaxinuhunna ay اlmuhaajiraat gabdhihii muhaajiraadka ahay oo dhinaca gaalada ka yimid oo ka soo cararay nabigu imtixaanu ka qaadi jiray salى اllahu عalيه wasalam ilaahay dartii inay u soo hijroodeen wa balaqanaa waxaana na soo gaaray waa min qowli zuhriyi waa zuhri qowlkiisa waxay ka dhigan tahay qaala zuhriyu zuhriya wuxuu yidhi wa balaqanaa waxaana soo gaaray annahu shaanii lama anzala allahu ilaahay markuu soo dejiyey tacaala ku rahaye an yarudduu inay celiyaan muslimiintii ila almushrikiina gaalada xaggooda inay u celiyaan maa iyoladii kii ay u celiyaan anfaquu gaaladu ay nafaqeeyeen oo ay bixiyeen calaa man duulna ay ku bixiyeen duulkaasoo haajara soo hajrooday oo min aswaajihim xaasaskoodii ah waxaakama ilaahayna uu ku xukumay cala almuslimiina muslimiintiina ilaahay uu ku xukumay an laa yumsikuu muslimiintu inaysan haysan karin bicisami alkawaafiri gabdhihii gaaladaha nikaaxyaalkooda aysan haysan karin xukunkaa markii ilaahay soo dejiyey anna cumara sayidina cumara dallaqa wuxuu furay imra'atayn laba islaamooduu furay quraybata binta abi umaya labadii islaamood riwaayadana way caddaysay magacoodii quraybata binti binti abi umaya iyo wabnata jarwalin iyo gabadhii jarwal uu dhalay alkhusaaci fatazawaja quraybata qurayba waxaa guursaday mucaawiyata bni abi sufyaan wa tazawaja alukhraa gabadhii kaleoo gaalada ahaydna waxaa guursaday abujahmin falamaa wakhtigii abalkufaaru gaaladii markay diideen an yuqiruu inay qiraan biadaa'i maa shay bixintiisii inay bixiyaan markay diideen ay qireen falamaa abalkufaaru gaaladii markay diideen an yuqiruu inay qiraan biadaa'i maa shay gudidiisa inay qiraan markay diideen shaygaasoo anfaqa almuslimuuna muslimiintii ay ku bixiyeen calaa aswaajihim xaasaskoodii ay ku bixiyeen anzala allahu tacaala ilahay wuxuu soo dejiyey yacni hadalkan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye markii gabdhihii muslimiinta ahaa ay soo hijroodeen oo cadowgii gaalada ay ka soo dhex baxeen ayaa waxaa waajib looga dhigay dadkii muslimiinta ahaa maadaama heshiis iyo nabadgelyo iyo saxiix meeshii uu ka jiro inay wixii gaaladu gabadhan ka soo fakatay ay ku nafaqeeyeen iyo maharkii in ninkii gaalkaaha dib loogu celiyo saasaa muslimiintii lagu waajib yeelay oo lagu xukumay iyagiina marka gaaladiina waxaa lagu waajib yeelay qof muslimada hadday dhinacan ka fakato oo lacalla ay dhacdo maba dhicine oo muxadisiintu waxay isku waafaqsan yihin annahu lam yaqac daalik ma dhicin qof muslimadu haddii dhinacii muslimadda ay ka hijrooto oo gaaladii ay u haajirto wahiya murtadda iyadoo murtadaa gaaladii ay aaddo iyaguna inay dib u soo celiyanayaan zawjkan muslimkaahi wuxuu ku bixiyey iyo maharkii inay gaaladu dib u soo celinayaan saasaa marka ilaahay waajib yeelay gaaladii marka dhinacoodii waa ka socan weyso way diideen markii la yidhi qodobkaasaa ilaahay soo dejiyeyo waxaa waajib ah qof haddii dhinaciinna ay idiin soo fakato muslimad ah oo murtadadahoo ridowday dhinaciinna ay timaado maharkii noo soo celiya way diideen annaga waxba soo celi mayna yidhaaheen markaasaa anzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey wa in faatakum hadduu idinka tago shay-un shay hadduu idinka tago shaygaasoo min aswaajikum ee xaasaskiinni ka mid ah haddaad muslimiintii tihiin muslimiintii haddaad tihiin xaasaskiinnii mid ka midu hadday dhinaca gaalada aaddo ilalkufaari gaalada xaggoodana ay aadaan maba dhicin muxadisiintu waxay leeyihin lam yaqac daalika qof yacni gabar muslimad ah oo murtado xilligaa noqotay waa yacni xilligii sulxigu socday oo murtado noqotay oo gaaladii jeclaysatay maba dhicin saasay culamada muxadisiintu leeyihiino waa min baabi taqdiir walfardi lacalla hadday dhacdo wey masaladu wain faatakum hadduu idinka fakado shay-un shay hadduu idinka fakado shaygaasoo min aswaajikum ee xaasaskiinni ka mida ilalkufaari gaalada xaggeeda hadday u fakadaan facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat aswaajuhum midla maa anfaquu facaaqabtum marka maxaa loola jeedaa laba tafsiiraa ku jira laba tafsiiraa lafdigan facaaqabtum ku jiro tafsiirka mashhuurkaahi waxaa weeye facaaqabtum gaaladii aada ciqaabtaanoo bimacnaa ghasawtum bimacnaa ghasawtum yacni ninkii muslimka ahaa gabaraa ka ridowday gaaladii aadday gaaladii markay aadday duulaanaad qaadeen lacalla duulaanaad qaadeen duulaankii khaniimaad ku hesheen ninkii gaalka ahaa maadaama meherkii uusan soo celinaynin khaniimadaa wixii laga helay ninkii muslimka ahoo naagtu ka fakatay meherkii iyo qarashkii uga baxay khaniimada ka siiyow taasi waa tafsiirka mashhuurka ah laakiin waxaan arki doonnaa imaamu albukhaari tafsiir kale ayuu noogu fasiri doonaa lafdiga facaaqabtum wain faatakum shay-un shay hadduu idinka fakado oo idinka tago shaygaasoo min aswaajikum ee xaasaskiinni ka mid a haddaad muslimiintii tihiin ilal kufaari gaalada xaggoodana ay u fakadaan oo facaaqabtum aada ciqaabtaan bimacnaa ghasawtum duullaan aad ku qaadaan faaatuu aladiina dahabat aswaajuhum midla maa anfaquu kuwii xaasasku ay ka tageen haniimada ka siiya wixii ay bixiyeen haadaa huwa tafsiiru almashhuur tafsiirka mashhuurkaaga kaas laakiin bukhaarina waan arkaynaa bukhaari wuxuu yidhi walcaqibu caqibka waxaa loola jeedo caqibka waxaa laga soo qaatay facaaqabtum waa sida imaamu albukhaari watow oo imaamu albukhaari wuxuu wataa tafsiirkaasi isaguna waa tafsiir jire facaaqabtum aada cirib bixisaan oo inaan loola jeedinba bimacna alghaswi bimacna alghaswi iyo duulaan inaan loola jeedinoo wain faatakum shay-un shay hadduu idinka fakado shaygaasoo min aswaajikum xaasaskiinna ka mida ila alkufaari gaalada xaggooda hadday u fakadaan oo facaaqabtum aada cirib bixiseen ciribta la bixinayo maxay tahay marka walcaqibu caqibku wuxuu yahay ciribta la bixinayo maa iyo ladii kii woy yu-addi almuslimuuna waa muslimiintu waxay gudanayaanoo ilaa man shaksi xaggiisa ay u gudanayaan shaksigaasoo haajarad imra'atuhu shaksiga islaantiisii ay ka haajirtay oo min alkufaari kufaartii ah waa gaaladii yacni islaamihii ay ka soo fakadeen oo dhinaca muslimiinta ay u soo hijroodeen fa amara marka ilaahay wuxuu amray an yucdaa in la siiyo man ruux in la siiyo ruuxaasoo dahaba uu ka tegey lahu ruuxa xaggiisii zawjun zawj uu ka tegey lahu bimacnaa minhu lahu minhu ruuxan xaggiisana zawjun xaas uu ka tegey oo min almuslimiina muslimiintii ka mid a maa shay in la siiyo ayaa ilaahay amray shaygaasoo anfaqa muslimku uu nafaqeeyey min sadaaqi nisaa'i alkufaar gaalada naagahoodii naagaha maharkoodiina laga siiyo min sadaaqi waxaan ku tacallujinaynaa an yucdaa an yucdaa muslimkii naagtu ay ka fakatay in la siiyo maa in la siiyo shay shaygaasoo anfaqa muslimku uu bixiyey in la siiyo min sadaaqi nisaa'i alkufaar gaalada naagahoodii naagaha maharkoodiina laga siiyo yucdaa ayaan ku tacallujinayna allaa-ii naagahaasoo haajarna soo hijrooday oo meesha taqdiir ahaan waxaa ku jira allaa-ii aslamna wahaajarna ayaa loola jeedaa allaa-ii naagahaas gaaladoo aslamna inta soo islaameen wahaajarna way islaameen markaasay soo haajireen naagahan marka gaaladaa intay soo islaameen soo haajireen meherkoodii waa bukhaari sidaa isagu ku fasirayo meherkii naagahan oo ninkaa gaalkaahi uu siiyey ha laga qaado naagahan soo hijrooday meherkaasna yaa la siinaa waa calaa tafsiir bukhaari meherkaasna waxaa la siinaa ninkii muslimka ahaa oo naagtiisu ay ka fakatay ayaa la siina waa tafsiirka imaamu bukhaari w maa shay siiya shaygaasoo anfaqa ninka muslimka ahi uu nafaqeeyey min sadaaqi nisaa'i alkufaar gaalada naagahoodii naagaha maharkoodana ka siiya allaa-ii naagahaasoo aslamna wahaajarna soo islaamay soona hijrooday ilalmuslimiina loola jeeda muslimiinta xaggooda u soo haajiray laakiin wuxuu yidhi imaamu albukhaari wamaa naclamu annagu ma ogin axaddan qof ma ogin qofkaasoo min almuhaajiraati gabdhihii hijrooday ka mid a qofkaasoo irtadad ridowday bacda iimaanihaa masaladaas maba dhicinba si bukhaari kuu sheegayo ma dhicin oo ku leeyahy qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa balaqanaa waxaana soo gaaruu yidhi waa min qowli zuhriy qowlkii zuhri wa balaqanaa waxaana soo gaaruu yidhi imaamu zuhri anna abaa basiir ibna asiidin athaqafi qadima saxaabigaas inuu soo galay cala annabiyi nabiga uu u soo galay sala allahu calayhi wasalam mu'minan xaalayo ah isagoo muumina muhaajiran xaalayo ah isagoo soo hijrooday fi lmuddati muddadii dhexdeedana uu soo galay waa muddati sulxiyaa loola jeedaa waa markii qisadii dheeraad waa kii dib haddana loo celiyo waa kii markaa kabacdi gaaladu yidhahan qodobkan ba hala buriyo qisadii dheeraadu fa kataba alakhnasu ninkii gaalkaayo akhnasa wuxuu soo qoray akhnaskaasoo ibnu shariiqin ila nabiyi nabigu warqad u soo qoray sala allahu calayh wasalam yas'aluhu xaaluu nabiga sala allahu calayh wasalam weydiisanayo abaabasiir abaabasiir in dib loogu soo celiyo fadakara zuhri wuxuu sheegay riwaayadan wuxuu ku sheegay alxadiis alxadiis adawiil xadiiskii dheeraa ayuu marka sheegay marka a'immadu waxay isku khilaafeen mas'aladan oo kale qodobkan hadda sayidina cumar uu ka jimbaday aakhirna fadxiba noqday oo dadkii muslimiinta fadxi u noqday a'immadu waxay isku khilaafeen qodobkan oo kale ma lagula heshiin karaa gaaladii gaaladii ma lagula heshiin karaa oo xilligan hadda heshiis noocaasa ma lala geli karaa oo gaaladii ma la dhihi karaa qof muslima hadduu annaga xaggeenna u soo hijroodo dibaan idinkugu soo celinaynaa dibaan idinkugu soo celinayna qof gaala hadduu xaggeenna soo aadana ma soo celina qof gaala hadduu xaggeenna soo aadana waan idiin soo celinaynaa muslimiintana ha soo celinina qodobkaasi ma bannaan yahayo xaafidku masaladaa uu ka hadlo wuxuu yidhi wakhtalafa alculamaa culimmadu waxay iskhilaafeen waxay isku khilaafeen hal yajuusu sulxu sulxu ma bannaan yahay maca almushrikiin mushrikiintii in heshiis lala galo calaa an yuradda ilayhim in ayaga dib loogu celiyo man jaa'a musliman min cindihim ilaa bilaadi almuslimiina am la oo bilaadda muslimiinta qofka yimid in ayaga dib loogu celiyo qodobkaas heshiis ma lala geli karaa xilligan hadda la taagan yahay faqiila waxaa la yidhi nacam calaa maa dallat calayhi qisatu abi jandalin wa abi basiir sida laga fahmayo qisadii abi jandal iyo qisadii abi basiir culamada qaar waxay yidhahan heshiiskaas hadda waa la geli karaa wa qiila waxaa la yidhi laa heshiiskaas lama geli karo hadda wa ana aladii waqaca fi lqisati mansuukh wixii qisada ku dhacay waaba la nasakhay oo axaadiistii tirmidi iyo abu daawuud ay warinayeena lagu nasakhay leeyihiino wa ina naasikhahu xadiisu waxaa nasakhay leeyihin xadiiskii ahaa ana barii'un inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam anigu waxaan beri ka ahay min muslimin qof kastoo muslim aan beri ka ahay muslimkaasoo beyna mushrikiina mushrikiinku dhex nool qof mushrikiinta sawaadkooda iyo muuqaalkooda badinaya beriyaan ka ahay uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiska abu daawuud iyo tirmidi ayaa wariyeenoo qoladaa marka waxay leeyihin wahuwa qowlu lxanafiya waana madhabkii xanafiyada xanafiyadu waxay leeyihin masaladaas hadda heshiis laguma geli karo gaalada xadiiskaasaana lagu nasakhay oo nabigu inuu ka beri noqday sala allahu alayh wasalam madowga gaalada iyo jamaacada gaalada qofkii badiyo dhex deganaada ana barii'un min muslimin bayna mushrikiin wa huwa qowlu lxanafiya wa cinda shaaficiya amaa shaaficiyada agtooda waxaa ahaaday tafsiil a'immada shaaficiyadu waxay kala saareen bayna alcaaqili waalmajnuuni waasabiyi way kala saareen qofka gaalada dib loogu celinayo qof caqlileh inuu yahay qof waalan inuu yahay carruur inuu yahay taasaa loo kala qaadaya leeyihin falaa yuraddaani hadduu qofku uusan maankiisa iyo caqligiisa uusan ku filayn lama celinayo yidhi imaamu shaafici majnuunkii iyo qofkii sabiga ahaa lama celinayo amaa qofka caaqilka ahaa qofka caaqilkaa dibaa loo celin dibaa loo celin uu leeyahay oo xamlan calaa qisati abi jandalin wa abi basiir qisadii abi jandal iyo abi basiir u imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahy lama nasakhin qisadu ma nasakhna wa qaala bacdu shaaficiyati shaaficiyada qaarna waxay yidhaaheen daabitu jawaazi raddi qofka muslimkaa marka dib loogu celin karo bilaadda muslimiinta daabitkeedu waxaa weeye an yakuuna almuslimu muslimku inuu ahaado bixaydu makaan laa tajibu calayhi alhijra waa qof aan hijradu aysan waajib ku ahayn min daari lxarbi daarulxarbi inuu ka soo haajiro waa qof aan waajib ku ahaynoo waa qawi fii iimaanihi ay ula jeedaan waa qof iimaankiisa uu xoog leeyahay qofka marka hadduu iimaankiisa xoog leeyahay imaamu shaafici wuxuu leeyahy qodobkan heshiis waa lala geli karaa iimaankiisa iyo akhlaaqdiisa xoog gale iyo diintiisa xoog gale ayuu isku badbaadinaya qofku marka qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu shuruudi fi lqardi haadaa midkani baabu xukmi shuruudi shuruudda xukunkeedii ayuu u baab yahay shuruuddaasoo fi lqardi amaahashada iyo deynka dhexdiisa ahaatay ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximah allahu tacaala waa kitaabu shuruud maadaama uu ku jiro ayuu halkan masale wuxuu uga hadli doonaa shuruudda ansaxaysa iyo midaan ansaxaynin xagga qardiga iyo deymanka la kala qaadanayo waana sidii sheekha caadadiisu ahayd raximah llahu tacaala shuruuddu waa shuruud mujmala waa ijmaaliyey sida aanu ku soo qaadannay baabu shuruudi fi lbeyci oo kale baabu shuruudi fi lbeyc sidii oo kalea loo kala qaadiyo hadduu yahay shardiga qardiga lagu xirayo shardi hadduu yahay limaslaxati almuqrid qofka muqridka ahoo wax amaahiyey wuxuu maslaxo ku wato hadduu yahay waa shardi baatila mana ansaxayo oo masalan wuxuu yidhi bishardi an tarudda ziyaada bishardi waa inaad ziyaado iigu soo darto boqol dollaraan ku deymiyey oon ku amaahiyey waa inaad hadhow berri markaad ii keenayso laba boqoloo dollar waa inaad ka soo dhigto waa min baabi riba ribada la yidhaaho riba alfadli ribada la yidhaho riba alfadli weyo taasi ma ansaxayso amaa hadduu shardiyo shardi markaa uu ula jeedo shardulwathiiqa shardi waxaa jira qardiga ku bannaan oo la yidhaho shardulwathiiqa shardulwathiiqa ulajeeddada waxaa weeye waa shardi kalsooni ziyaadinaya shardi kalsooni ziyaadinaya masalan wuxuu yidhi bishardi alkafiil qofkaa kafiila ii keen anigu kuma garanay haddaad lacagtan igala goodo qof aan u raacdo qofkaa ii keen waa shardi saxiixa ama wuxuu yidhi bishardi alajal bishardi ajal waa inaan wada qabsanno muddo sheeg muddada deynka iyo amaahda aad igu keenayso keenuu yidhi shuruuddaas oo kale waa saxiix taasuu marka sheekhu ula jeedaaho shuruudda in la kala qaadayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala leytu waa mucallaq leytku waxa weeye shuyuukhda isagu sheekhu uu soo gaaray cilmigana uu ka qaatay maaha mucallaqu wa qaala leytu leytu bnu sacdin almisriyu wuxuu yidhi xadaanii jacfar bnu rabicata huwa almisriyu can cabdiraxmaan bni hurmus almadani can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annahu rasuulka alle dakara wuxuu ka sheekeeyey rajulan nin ninkaasoo sa'ala weydiistay bacda bani israa'iil reer banu israa'iil qaarkood weydiistay an yuslifahu inuu u hormariyo alfa dinaar kun dinaar ii hormariyo ideymi yuu yidhi fa dafacahaa lacagtii ninkii muqridka ahaa lacagtii waa u dhiibay ilayhi shaksigii reer banu israa'iil ka mid ah oo lacagtii siiyey ilaa ajalin musaman maxalushaahidka sheekhuna halkaas wy ilaa ajalin musaman ajal musaman haddii la kala shardisto saxa waa shuruuddaan waxba u dhibaynin qardiga iyo deynka iyo amaahda aan waxba ugu dhibaynin qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala waqaala ibnu cumar cabdullah bni cumarna wuxuu radi allahu tacala canhuma wacadaa cadaa ibni abi rabax ilmaki labaduba waxay yidhaaheen idaa ajala hadduu muddeeyo muqridkii hu shaksigii uu deynka siinayey fi lqardi amaahda dhexdeeda hadduu ku muddeeyo jaaza jaaza ta'jiilu ta'jiilku waa ku bannaan yahireen qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala baabulmukaatabi wma laa yaxilu min ashuruudi alatii tukhaalifu kitaab allah haadaa midkani baabu lmukaatabi baabu xukmi lmukaatabi xukunka mukaatabka ayuu u baab yahay addoonkii la kitaabeeyey xukunkiisi ayuu u baab yahay wamaa wa baabu maa iladii kiina waa u baab laa yaxilu aan xalaal ahayn oo min ashuruudi shuruudii ah allatii shuruuddaasoo tukhaalifu khilaafaysa kitaab allah ay xukma kitaab illah kitaabka ilaahay xukunkiisii shuruuddii khilaafaysana inaysan xalaal ahayn oo aysan bannaanaynna waa u baab masaa'ilka sheekha raximah llahu tacaala maadaama kitaabu shuruud weli uu ku dhex jiro sheekhu wuxuu ka hadli doonaa shuruudda mukaatabka lagu xirayo ama isagu uu xirayo kuwa aan bannaanayn iyo kuwa bannaan hadda shardigii caqdiga maslaxaddiisii ka mid ah maslaxatu caqdi alkitaaba caqdiga kitaabada shardigii ka mid a taasi waa shardi saxiixa amaa caqdigii kitaabada shardi wax u dhibaya oo kitaabka ilaahay xukunkii khilaafaya taasi shardi saxiixa maayo ma ansaxayo masalan waxaa ka mid a shardiga aan waxba dhibaynin bishardi an tactiqani iibsuu yidhi bishardi an tactiqani bishardi laakiin inaad i xurayso ilaa xurnimadu waxyaalaha sharcigu jecel yahay wey waxyaalaha sharcigu aad u milicsaday oo sharcigu aad u jecel yahay xurnimadoo shardigaasi waa saxiix amaa hadduu yidhaaho bishardi cadami alistikhdaam aniga i iibso bishardi inaadan i adeegso karin waa shardi markaa dhaawacaya maslaxaddii caqdiga maslaxaddii caqdiga addoonka wixii loo iibsanayey shardi dhaawacayo weyo oo khilaafsan maslaxaddii caqdiga kaasoo kale ma ansaxayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala wa qaala jaabir bni cabdillahi walansaari radia allahu tacala canhu fi lmukaatabi fii sha'ni lmukaatab mukaatabka shuruuddiisa iyo sha'nigiisa markuu ka hadlayo jaabir wuxuu yidhi shuruuduhum shuruudu lmukaatabiina wasaadaati ayuu la jeedaa addoommada la kitaabay iyo sayidyaalkooda shuruuddoodii baynahum dhexdooda xaal shuruuddu ay ahaatay muctabaratun khabarka iyo maxduub shuruuddaa sharcigu waa ictibaariye sharciga waa la ictibaariyey marka la leeyahay in lam tukhaalif sharca allah oo haddaysan sharciga ilaahay shuruudda aysan khilaafsanin waa shuruuddii sida hadda aan usoo kala qaadnay ayaa loo kala qaadi mar walbaba qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala wa qaala bnu cumara cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi aw amase waxaa hadalkan yidhi cumar waa shakun min araawi raawigaa shakiye ibnu cumaraa yidhi amase ma ahana aabbihiisaa yidhi oo cumara labadooda mid ka mid ah uun ka sugnaaday kullu shardin shardi kasta shardigaasoo khaalafa kitaab allah kitaabka ilaahay khilaafay fa huwa shardigaasi baadil weeyay yidhaaheen waa in ishtarada shaksigu haba shardiyo hadduu doono mi'ata shardin boqol shardi haba galo hadduu doonayo wa qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi huwa albukhaariyu yuqaalu waa la wariyaa bimacnaa yurwaa yuqaalu waa la wariyaa hada alaharu aharku ula jeedaa sheekha aharku muxuu yaha kullu shardin khaalafa kitaab allahi fa huwa baadiluntaa aharkaas waa la wariyaa can kilayhima labadoodaba waa laga wariyaa labadaba muxuu la jeedaa cabdullahi bni cumar iyo aabbihiis bukhari wuxu yidhaha labada waa ka sugnaaday labadaba hadalku waa ka sugnaaday can cumaruu ka sugnaaday wa bni cumarna waa ka sugnaaday qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xadaثana caliy bni cabdillahi walmadiniyu albasriyu qaala xadaثana sufyaan waa sufyaanu bnu cuyayna can yaxya yaxya alansaari weeye waxaan ku fahmaynaa camru ka qaadi camra ayuu ka qaadi mar walbaba wa in ataa can anasin aw camra fadaka alansaariyu imaamu اlkhibra waa ti ahayd can yaxya yaxya alansaari qaadi lmadiina qaaligii madiina yaxya bnu saciid alansaari can camrata binta cabdiraxmaan ula jeeda can caaisha radia allahu tacala canha qaalat waxay tihi umuna caaisha atathaa waxaa u timid caaisha bariraa u timid tasaluhaa xaalay weydiisanayso waa xadiiskii shalay iyo darradii kulli waa kusoo celcelin sheekha raximah llahu tacaala laakiin xadiiskii shalay mar walbaba isnaadku bedeli mar walbaba isnaadku sheekhu bedeli xadiiskii shalay aanu soo qaadan xadiisu bariira ismaaciilu ka qaaday ismaaciil ayuu ka qaaday imaam albukhaari ismaaciilna wuxuu ka qaaday imaamu maalik imaam maalik wuxuu ka qaaday hishaam ibnu curwa hishaam ibnu curwa ka qaaday haddana fiiri wuxuu ka qaaday caliy bni cabdillahi almadiini mar walbaba saas way caadada sheekha caliy bni cabdillahi almadiini uu ka qaaday sufyaan uu ka qaaday yaxya alansaari camra saasuu isnaadka u bedelay sheekha raximah llahu tacaala atathaa waxaa u timid bariira u timid tasaluhaa xaal bariira caaisha ay weydiisanayso fii kitaabatiha fii icaanati kitaabatihaa kitaabadeeda inay ugu kaalmayso lacagaa lai haystaa lacagaha ay ugu kaalmeen faqaalad markaasi waxay tihi umuna caaisha in shi'ti haddaad doonaysid acdaytu ahlaki ahalkaagii waan siinaa xoolaha wayakuunu alwalaa'u lii laakiin walaha bishardi aniga inaan qaadanayo falamaa ja'a rasuulu llahi rasuulka alle markuu yimid sala allahu alayh wasalam dakartuu rasuulka waxaan xasuusiyey daalika sharda shardigaasaan xasuusiyey qaala nebiyu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam dakartuu midin dhigo oo shid ah kulli saasuu u shiday miya ya ma shidaayo miya kuwaasaa warroonaan lahaa dakartuu waan u sheegay wey marka falama jaءa rasuul lahi rasuulka ale markuu yimi salى الlahu عalيه wasalam dakartuhu saasaan kusoo mari jirnayba dakartu oo bitakfiif ah riwaayadkaasaan kusoo mari jirnay dakartuhu waan u sheegay nabiga salى الlahu عalيه wasalam dalika sharda shardigaasaa nabiga salى الlahu عalيه wasalam aan u sheegay qaala nebiyu nabigu salى الlahu عalيه wasalam markaa wuxuu yidhi ibtaaciha caaisho addoonta iibso faactiqiha xure fainama alwalaau liman actaqa uma markaa kabacdi qaama rasuulu lahi rasuulka ale waa istaagay sala allahu aleyh wasalam cala almimbari mimbarka dushiisuu ka istaagay faqaala markaasuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qoom xaalkoodu muxuu yahay qoomkaasoo yashtariduuna shuruudan leysat fii kitaabillah aan ahayn shardi gelay man ishtarada qofkii shardiya shardan shardigaasoo leysa shardigu fii kitaabillah aan ahayn falaysa shardigaasi lahu lilmushtarid qofkii shardiyey uma sugnaanin mana anfacayo wain ishtarada haba shardiyo hadduu doono mi'ata shardin maxalu shaahidkuna waa halkaasoo wain ishtarada mi'ata shardin marba hadduu kitaabka ilahay xukunkiisii uu khilaafsan yahayu qala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacala baabu ma yajuuzu min alishtiradi waاhunya fi اliqraari washuruudi alatii yatacaarafuha annaasu baynahum waidaa qaala mi'atun ila waaxida aw hintayni hada midkani baabu ma ayu ladii kiyuu u baab yahay yajuuzu huwa maaguwa bannaan oo min alishtiradi shardinta ah wixii bannaanaa oo shardinta ah wاhunya soo reebidda ah hunya bimacna اlاstinaa ayaa loola jeedaa waa luqaة fi اlاstinaa istinaha marna waxaa la yidhaha alاstinaa marna waxaa la yidhaha ahunya labaduu isku macnow iyo wاhunya soo reebiddii fi اlإqraari ishtiraadkaas iyo soo reebiddaasoo fi اlإqraari qiridda dhexdooda ahaadeen wالshuruudi shuruuddii bannaaneedna waa u baab allatii shuruuddaasoo yatacaarafuhaa shuruudda annaasu dadku ay isku yaqaanaan baynahum dhexdooda ay isku yaqaanaan waidaa qaala shaksigu hadduu yidhaho waa muqirkii qofkii wax qirayay hadduu yidhaaho mi'atun hadduu yidhah lahu calaya mia lahu calaya mi'atun boqoluu igu leeyahay hadduu yidhaah ilaa waaxida hal xab uusan igu lahayn maahane aw amase thintayni laba uusan igu lahayn maahane saxa daalika kaasi waa ansixi saxiix weeyo bimacnaa masaa'ilkan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay raximah اllahu tacaala waxaa weeye yasixu alاshtiraadu wاlاstihnaau fi اliqraar saas ula jeedaa iqraarka waxaa ku ansaxayuu sheekhu ula jeedaa alistihnaa iyo shuruud laa yukhaalifu kitaab allah shardiga haddii maslaxatu liqraar maslaxatu liqraar hadduusan ka soo horjeedin waa ku bannaan yahay masalatu liqraar waxaa kaloo sheekhu uu leeyahay waxaa bannaan istihnuhuna waa ku bannaan yahay masalatu liqraar oo istihnaha maxaa loola jeedaa masalan qofku wuxuu leeyahay lahu calaya alfun ilaa khamsa mi'a qofkani wuxuu igu leeyahay kun dollar uu igu leeyahay ilaa shan boqol maahane shan boqol iguma lahan wey qofkii marka maxkamadda ama qaaligu muxuu ku xukumi wuxuu leeyahay shan boqol iska bix shan boqol iska bixiyaa laleeyahayo iqraarku waa ku ansixi istihnaha waana laysku waafaqsan yahay hadduu yahay istihnaau alkathiiri min alqaliil hadduu yahay waxaan leeyahay istihnaau alqaliili min alkathiir waa itifaaqu alculamaa bimacnaa shay yar ayaa waxaa laga soo reebaa shay badan mustathnaa minhugii oo hore ayaa badan midkii dambena wuu yar yahay waa bilijmaac ilaa kaasi qur-aankuuba ku soo aroorayo walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina ilaa khamsiina ilaa khamsiina marka waa istihnaa'un min alfi sanaw kun sano ilaa khamsiina maxay noqonaya marka qaybta horaa badanoo waa sagaal boqol iyo konton sano sagaal boqol iyo konton sano kaasi waa biijmaaci almuslimiin jumhuurtuna waxay leeyihiin haddii cagsigu uu dhaco oo cagsiga maxaa loola jeedaa waa istihnaa'u alkathiiri min alqaliil waa jaa'is iyada nafsadeedu masaladan cagsigeeda qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala waidaa wakhtigii qaala uu yidhaaho mi'atun hadduu yidhaah lahu calaya mi'atun boqoluu igu leeyahay ilaa waaxida maahane aw amase thintayni laba maahane saxa oo istihnahaasi waa ansixi xagga iqraarka qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala bnu cawnin wuxuu yidhi ibnu cawn waa cabdullaahi ibnu cawn albasriyi ayuu ula jeedaa waana bimacnaa rawaa ilaa kelimatu canaa noo soo socotee qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala wa qaala bnu cawnin cabdullahi bnu cawn albasri wuxuu ka wariyey can ibni siriin moxamed ibnu siriin ula jeedaa qaala rajulun qaala rajulun nin hadduu yidhaaho idaa qaala rajulun qaala rajulun idaa qaala rajulun nin hadduu yidhaaho likariyihi ninkii wax ka kireeyey ninkii asaga wax ka ijaaray oo wax ka kireeyey hadduu ku yidhaaho adkhil soo geli rikaabaka geelaaga geli bimacnaa fii finaa'ika ardaygaaga meesha ardayga ah ee xerada ku ahaan jirtay halkaa geelaagii soo geli fa in lam arxal haddii aanan raran macaka micigaaga haddaanan raran yowma kadaa wa kadaa yowma kadaa wa kadaa maalinta saas iyo saasa maalintaa haddaan imaan waayo oon ku raaci waayo oo geela aan kaa qaadan waayo falaka niyaho waxaad iska leedahay calaya dushayda waxaad ku leedahay mi'atu dirhamin boqol dirham ayaan ku siinaa shardigaasuu ninkii galay falam yakhruj marka ninkii sooma bixin maalintii la rabay inuu safarka soo aado safarkii uma soo bixin dacwadaasaa marka waxaa loo keenay shurayxulqaadi shurayxulqaadi ayaa dacwadii loo keenay fa qaala shurayxun shurayxa marka wuxuu yidhi man sharada qofkii shardiyey calaa nafsihi naftiisa qofkii ku shardiyey daayican xaal uu yahay isagoon la qasbin oo addeecsan hayra mukrahin qof la qasbay hayrkii xaal uu yahay shuruuddaa galay fa huwa shardigaasi calayhi cala almushtaridi kii shardiyey dushiisuu ahaado isagaa lagu xukumiyo bimacnaa ulajeeddada waxaa weeye yajibu alwafaa'u shardigaa inuu oofiyo waajibu masaladan marka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa masale a'immaday jumhuurtu ay isku khilaafeene ninaa maalan waxaa laga kireeyey neefaf geel ah neefaf geela gawaaridiina waa la mid neefaf geelaa ninkan laga kireeyey markaasuu shardi galayoo wuxuu yidhi neefafka geela xerada iisii geli xerada iisii geli maalinta heblaayo la yidhaha haddaan soo bixi waayo oon ku raaci waayo oo neefafka geela aan ku safri waayo boqol dirhamaan ku siina haddaan baaqdo oo safarka aan ka baaqdo boqol dirhamaan ku siin boqolkaa dirham marka muxuu ula jeedaa waa taclifu bihaa ibilaka geelii yacni calafkii aad u gadi jirtay ka dhigo boqolka dirham calafkii aad u gadi jirtay geela ka dhihoo xabiskii geela meesha aan ku xabisay badiilkeedii boqol dirhamaan ku siin haddii maalin heblaayo aan kuu iman waayo shurayxulqaadi ninkii marka ma uusan iman falam yakhruj ninkii marka sooma bixin waa khilaafay cahdigiioo tusaale ahaan maalinta arbacadan kuu iman uu yidhi geela aan ku safri ma soo bixin dacwadiiya marka waxaa loo kor yeelay shurayxulqaadi oo waxaa la yidhi boqolkii ma lagu leeya boqolkii ninkan uu shardiyo u yidhi maalin heblaayo haddaan geelan wadan waayo falaka calaya mi'atu dirham inuu yidhiyo boqolkii ma lagu leeya fa qaala shurayxun shurayxa wuxuu yidhi uu ku jawaabay man sharada calaa nafsihi daayican hayra mukrahin fa huwa calayhi yaa khas buu yidhi ninka boqolkan yaa ka khasbay soo asagu boqolka ma shardin waa lagu leeyahay boqolkii inuu iska keeno waa lagu leeyahay yajibu alwafaa'u bidalika cahdigii inuu oofiyo waa waajib ama jumhuuru اlfuqahaa oo uu ka mid yahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxay leeyihiin hada cahdun laa yajibu alwafaa'u bihi kani waa cahdi iyo hadal qofku uu iska yidhi oo ballan uu qaaday wey ballanka la qaaday in la oofiyana waa sunne waajib ma aha ballanka la qaaday in la oofiyo waa sunna waajib maaha liannahu ninkani geeli maba ka wadanba ma isticmaalin geeli kama isticmaalin xoolo kama uusan iibsan boqolkan muxuu ku dhiibay marka boqolkan wuxuu ku dhiibayo maxay tahay boqolkan wuxuu ku dhiibayo waa bimujaradi alwacdi waa ballan qaaday ballanqaadkaasina waa sunna inuu oofiyo laakiin waajibkuma aha imaamu shaafici jumhuurtu saasay leeyihiin wa qaala ayuub waa sakhtiyaani ayuubu sakhtiyaani isaguna wuxuu ka wariyey can ibni siriin moxamed ibnu siriin wuxuu ka wariyey inna rajula nin ayaa baaca wuxuu gaday dacaaman cunto gaday wa qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi waa mushtarigiiyaa dhahayee in lam aatika haddaanan kuu imaanin alarbicaa'a maalinta arbicaa haddaanan kuu imaan fa laysa beynii aniga dhexdaydii iyo wa beynaka adiga dhexdaada baycunba ma ahaninba beecii dhammaayba waa baadil waa ka baxayba haddaan maalinta arbaca kuu iman waayo bis way beecii dhammaa waa baadil falam yeji ninkii ma iman maalintii arbacadii ma uusan iman beecii marka alaabtii nin kale ninkii ma ka sii iibsan karaahoo beecii ma sidaasuu baadil ku yahay faqaala shurayxun shurayx alqaadi wuxuu ku yidhi lilmushtari mushtarigii wuxuu ku yidhi anta adigaa akhlafta khilaafay cahdaka ballankaagii adigaa khilaafay faqadaa marka waa xukumay shurayxu alqaadi calayhi cala almushtari mushtarigii marka wuxuu ku xukumay birafci albayci yaa loola jeedaa beeci in la fasakhay ilaa yacni waa wafaa'an bishardika shardigaagii yaa lagu oofin oo lagugu camal fali soo adigu ma aadan dhihin in lam aatika alarbicaa maalinta arbicaa haddaanan kuu imaan falaysa beynii wa beynaka baycun alaabtiina waa la kala iibsan qabuulkii iijaabkii waa dhacay qabuulkii iijaabkii waa dhacay laakiin ninkana shardi wuxuu galay arbicada haddaan imaan waayo beecba ma jiro yidhi arbicada haddaan imaan waayo beec ma jiro shariixulqaadiyaa la weydiiyey shardiga markaasu wuxuu yidhi anta akhlafta faqadaa calayhi adaa shardigaagii khilaafay ballankaagii adigaa khilaafay ama imaamu shaafici raximahu llahu tacaala imaamu shaafici jumhuuru lculamaa iyagu waxay leeyihiin sidanoo kale hadday dhacdo yasixu lbaycu beec waa saxiix liannahu beeca qofku wuxuu uga bixi karaa khiyaaru shardi inuu galo khiyaaru shardi inuu galo oo saddex maalmoodaan khiyaar u leeyahy iyo khiyaarulmajlis kuwaasuu uga bixi karaa amaa ballanqaadkan uu leeyahay maalinta arbicaan kuu iman waxa uu leeyahay wuxuu leeyahay imaamu shaafici yasixu lbaycu wa yabdulu shardu shardigaasaa baadil noqonaya beecuna waa saxiix beecuna wuxuu ku guri karaa keliya oo lagu fasakhi karaa in alaabtii mabiicii ceeb lagu daalacdo khiyaaru shardi la helo khiyaarulmajlis la helo kuwaasaa lagu fasakhi karaa ama ninkan shardiga uu yacni yidhi arbaca haddaan kuu iman waayo beecaasi waa iga fasakhanya ama waa baadil falaysa beyni wa beynaka baycun uu leeyahay khiyaaru shardina ma aha khiyaaru majlisna ma aha alaabtii mabiica aheed oo ceeb uu ku daalacdana ma aha marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay yasixu lbaycu qala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xadathana abulyamaan alxakam bnu naafic alximsiyi qaala akhbarana shucayb huwa shucayb ibn abi xamzata alximsiyu qaala xadathana abu zinaad can alacraji can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuula اllahi rasuulka alle salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu rasuulka alleh ina lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday tiscatan wa tisciin sagaashan iyo sagaalow ilaahay iska leeyahay oo isman min ismin magaca mi'atan boqol ismanta ka bedel isman boqol magacuu ilahay leeyahay mi'atan boqol ayuu ilaahay leeyahay ilaa waaxida maahane oo taasi wuxuu usoo deliishaday imaamu albukhaari istithnaau alqaliili min alkathiir waa jaa'is masalatu liqraar maslaة اإqrاar hadduu saas oo kale qofku sameeyo lahu calaya alfun uu yidhaaho ilaa ثaلaaثan ilaa arbacan ilaa miatan ilaa miatayn waa صaxiixu istitnaa اqaliil min اkahiir صaxiixu ina lilahi ilahi wuxuu iska leeyahay tiscatan wa tisciin sagaashan iyo sagaaluu ilahay iska leeyahay isman min ismin magaca miatan boqol magacuu ilahay leeyahay ilaa waaxidan mid maahane man axsaahaa qofkii sagaashan iyo sagaalkaa magac asmaada ilahay qofkii xafida dakhala aljanna qofkii xafida waactaqada macnaaha ayaa loola jeedaa waa xafiday waana ku dhaqmay macaanida ay keenayso ayuu caqiidaysan yahay dakhala aljanna jannu ugu bishaareeyey nabigu sala allahu alayh wasalam nasal allaha tacala an yajcalana min ahli aljanna ilahi hanugu daro qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala baabu shuruudi fi lwaqfi hada midkani baabu shuruudi baabu xukmi shuruud shuruudda xukunkiisii ayuu u baab yahay shuruuddaasoo fi lwaqfi waqafka dhexdiisa ahaatay waa sidii sheekhu u ijmaalin jiray kitaabu shuruud saasuu u ijmaaliyaa wax tafaasiila masaladan sheekh haddana kama bixinoo wuxuu yidhi wuxuu u baab yahay shuruudda waqafka shuruudda waqafka marka iyadana sidii oo kale labaa loo kala qaadiyo hadduu shardigu yahay shardi laa yuwaafiqu maslaxata alwaqfi maslaxadda waqfiga shardi aan waafaqsanayn hadduu yahay hadde shardigaasi markaasi ma ansaxayo maalan wuxuu yidhi bishar wuxuu shardiyey bishardi an yubaaca bishardi shaygan waqafkaa in la gado bishardi an yuuhaba bishardi in la hibeeyo waa shardi baatil wey leanna waxa weye shaygu hadduu waqaf yahay beecuna ma ansaxayo hibaduna ma ansaxayso hadduu laakiin shardiyo bishardi nafaqati naadiri shaygan waa waqfay bishardi qofka naadirka ah oo waqafkan ilaalinaya inuu isagu biilkiisa ka qaato biilkiisa ka qaato waa maslaxatu lwaqfi waa shardi saxiixa wey shardi saxiixa weeyo waa shardi u khidmaynaya oo u adeegaya maslaxaddii waqfka maslaxaddii waqafka shardi u beynaya ama wuxuuba shardiyeba wuxuu yidhi bishardi an laa yubaaca bishardi an laa yuuhaba waa shardigii la rabay wey kaasoo kale قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا محمد بن عبد الله وابن المثنى شيخ له جري محمد بن المثنى شيخ له جري حدثنا محمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري الذي ينتسب إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ النسبة شيخ جريه قال حدثنا ابن عون وعبد الله بن عون البصري قال وحير عبد الله بن عون البصري أنبأني النافع مولى عبد الله بن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ana cumara bna alkhadaab asaaba wuxuu helay oo u asiibay ardan dhuluu ka helay bikhaybara fii khaybara khaybaruu dhul ka helay boosas fara badan ayaa uga soo aaday khaybara markii la qaybsaday fa ata nabiya nabigu u yimid sala allahu alayh wasalama sayidina cumar yasta'miruhu xaaluu kala tashanayo nabigu sala allahu alayh wasalama fiiha ardadaas ardadii khaybara sidaa aan yeeli lahaa oo ajir iyo khayr iyo barake iyo nafaxaad aan uga heli lahaa igala tali rasuulka ilaahayow fa qaala markaasu wuxuu yidhi sayidina cumar yaa rasuula allahi rasuulka ilahiy innii asabta anugu waxaan helay ardan dhulan helay bikhaybara fii khaybara khaybara dhexdeedaan dhul ka helay lam usib mana aanan helin maalan hanti ma aanan helin qadu weligay maalkaasoo anfasa wanaag badan cindii aniga agteyda ku wanaag badanoo minhu min hada almaali maalkaas iyo dhulkaa khaybara aan ku yeeshay dhul iiga fiican weligay ima soo gelin famaa maxaybaa ta'muru aad amree bihi bi hada almaal dhulkaas boosaskaas faraha badan oo khaybaro aan ka helay maxaad i amri lahayd maxaad igula talin lahayd qaala nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi in shi'ta haddaad doonayso xabasta bimacnaa waqafta waad waqfee aslahaa ardadan asalkeeda waad waqfee wa tasadaqta biha ardadana waa sadaqaysane waqaf ka dhiguu yidhi saasuu kula taliyey nebigu sala allahu alayh wasalam waxyaalaha cajiibtaha xilligan waxa weeye xilligan dadku inta badan waqaf waxayba u yaqaanaanba masaajidda bis qof haddaad tidhaaho dhul waqaf wuxuu ku leeyahay masjid miya masjid miyaad ka dooniyo masjid miyaad ka rabtaa bisuu ku leeyahay maanta baahida ugu weyn oo taagan oo masaajidiiba laga yaababa inay ka ajir badan tahay leanna waxaa weeye alajru bixasabi alxaaja wey ajarku mar walbaba meesha baahida ugu badan tahay ayaa ajirkuna u badan yahay baahida maanta waqafka taagan waa dugsiyada qur-aanka dugsiyada qur-aanka wey walidaalika qof walbo maanta dhul leh ama doonaya inuu dhul waqfado dugsi qur'aan ha ku waqfado baahida maanta taagan taas wey dowladdii horena waa u ogolaan weysay boosas in la siiyo dowladihii ka dambeeyena way u diideen dugsiyada qur-aanka in boosas la siiyo dadkiina hadda waxayba bilaabeenba inay yidhaahaan naga kaca oo guryo ijaarta naga kacoo guryo ijaarta inay dugsiyadii qur-aanka ay ku yidhaahaan marka baahida hadda taagan waqafka qofkii ka faa'iidaysanaya waa khidmatu kalaam illah kalaamka ilahay in loo khidmeeyo oo loo adeego qaala markaasu wuxuu yidhi sayidina cumar marka fiiri nabigu wuxuu kula teliyey sala allahu aleyh wasalam masaajid ka dhigo ma ahayn masaajidku waa fadli badan yahay waa qiimo badan yahay laakiin haddana meelo fara badan oo ajir fara badan laga helayaa jira oo laga yaabo masaajidkiiba inuu ka ajir badiyo bixasabi alxaaja baahida taagan markii loo fiiriyo qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam in shiita haddaad doonayso xabasta bimacnaa waqafta waad waqfi aslahaa ardadan asalkeeda waad waqfane wa tasadaqta waana sadaqaysane bihaa ardadan waa sadaqaysane qaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar fatasadaqa bihaa waxaa sadaqaystay uu yidhi ardadii cumaru aabbahay oo sayid cumara ayaa sadaqaystuu yidhi annahu shardi annahu bishardi annahu yuu ku sadaqaysa maxalushaahidka bukhaarina waa sidaa baabu shuruudi fi lwaqfi shuruudda ansaxayda shardigan oo kale wey bishardi annahu sha'niye laa yubaacu inaan la gadi karin maalkaan isaga celinaynaa waa ardadii laakiin binisbati ila almaal aan ugu celinna annahu laa yubaacu maalkan oo dhulka inaan la iibin karin walaa yuuhabu inaan la hibayn karin walaa yuratu inaan la kala dhaxli karin watasadaqa bihaa ardadii wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqaraa iyo wa fi lqurba qaraabadu ku sadaqaystay wa fi riqaabi wa fii fakki riqaab iyo luqumaha fakintoodii waa addoommadii la xuraynayo addoommadii inta la kitaabeeyey lacagihii kitaabada u baahan lacagihii halkan ha laga siiyu yidhi dhulkan aan waqfay waa dhul shaqaynaye ha laga siiyu yidhi wa fii sabiili illaahi qofkii waxaa loola jeedaa fii sabiili illaahi waa jihaadkii iyo qofkii maaragtaa musaafirkahaa iyo wixii fii sabiili illahi oo dhan ayuu ku sadaqaystay sayidina cumar iyo wabni sabiili qofka ibnu sabiilka musaafirku ula jeedaa iyo wadayfi qofka martida ah walaa junaaxa dembina ma saarnuu yidhi sayidina cumar calaa man duul korkiisa dembi ma saarna ruuxaasoo weli yahaa ardadan tawaliyo ka shaqaynayao mas-uul ka ah an ya'kula inuu ka cuno minhaa ardadan wixii ay soo saarto inuu ka cuno bilmacruufi bishayi shayna uu ku cuno shaygaasoo almacruufi wanaaggiisa la yaqaano isagoona xadgudbahayn biilkiisa waa ka qaadan karaa qofka naadirka ah oo waqafkan ilaalinaya oo wax kala nidaaminaya oo xisaabinaya waa ka qaadan karaa ula jeeda wayadcama markaa uu quuto oo uu wax ka cuno hayra mutamawilin mid maal ka kaydaysanaya xaal uu yahay kayd ma ogoli yuu yidhi in kayd iyo khasnad wax looga shubto ma ogoli laakiin biilkiisa waa ka qaadan karaa saasuu shardiyey sayidina cumar qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cawni albasriy faxadastu bihi waxaan u sheegay xadiiskaas ibna siriin moxamed ibnu siriin aan u sheegay faqaala markaasuu wuxuu yidhi moxamed ibnu siriin fii riwaayatii wuxuu ku yidhi hayra muta'ahilin maalan riwaayada ibnu siriin saanay ahayd hayra muta'ahilin ay hayra jaamicin maalan maal mid ka aruursanaya xaal uu yahay qofka naadirtu waa inuusan hanti ka dhiganin wallahu subxaana wa tacaala